xaalada magaalada markay ayaa degan maanta kadib shaqaaqooyin ay dad rayida ku dhinteen oo shalay ka dhacay halkaasi mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay marag madoonto tahay in shalay ay dad rayida ku dhinteen magaalada waxayse eeda dusha u saareen al-shabaab oo ay ku eedeeyeen inay shacabka ku dhex dhuunteen cali nuur maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka amniga ee shabeellaha hoose maxamed cabdisandheere ayuuna uga warramay xaaladda magaalada marko maanta bismillahi raxmaan raxiim xaaladda magaalada runtii aad bay hadda u degan tahay maanta wax dambe oo shaqaaqa oo hadda magaalada ka dhacayna ma jiraan ilaahay fadligii runtii waxaa mudan inaan ka tacsiiliyo dadkii shacabka ahaa ee shalayto ku dhintay dagaalkaas iyo dhibkii meesha ka dhacay iyo intii ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo intii dhimatayna in ilaahay u naxariisto dadkii ay ka dhasheenna waan uga tacsiilinayna insha allah waan gartay marka warar kala duwan baa jiray oo in dadka ay shicib ahaayeen halka amisom ay leedahay dad waxay ahaayeen falal amni daraa ku lug leh oo aan ahayn dad shiciba maxaa idiin soo baxay ilaa iminka haddii aad eegteen xaaladdu sida ay tahay iyo waa maragmadoonto in dad shacaba ay meesha wax ku gaareen dhimashada iyo dhaawacuba sidoo kale waxaa maragmadoontaa in dad sharwadayaalihi ay ku jireen runtiina waa dee haddii aan xabadan la isweydaarsan lahayn oo aan meesha dagaal ka dhici lahayn la timaadeen dadka shacabka ah inay dhintaan laakiin waxa weye kuwii xabadda bilaabay ee cararay ayaa fidnada kiciyey sidaas weynay joogeen qaar iyaga ka mid yihiin oo way dhinteen dad shacabahoo kalena way dhinteen marka way isku jiraan marka waxaad leedahay dad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa ku lug lahaa oo ku dhintay xabad isweydaarsiga aad sheegtay ha ha ha ha de haddii aysan iyagu joogi lahayn meesha dagaalna ma yimaadeen in meesha la aadaana ma yimaadeen calaamadooda suraa way joogeen waa la aaday markii laga kordha mana ay filayn runtii markii laga kordhacayna xabad bay bilaabeen iyo carar bay isku dareen waxna way ka dhinteen dad shacaboo badanina way dhinteen marka waa sidaasay wax u dhaceen qaarna way dhaawacmeen marka arrintaa waad xaqiijiseen waad aragteen raadkii xubnaha ururka al-shabaab ka tirsan ay ka tageen ma si fiican si fiican waa taas calaamadii waaba la hayaaba wayna joogeen meesha dhowr maalmood bay weliba aroortii subaxnimada hore ilaa saddex saac laga gaaro iyo galabtii ayay yani dhalinyaro badani meesha ku ururi jirtay isugu tegi jireen kana soo noqon jireen iyadoo taasoo loo qaatay macno ahaan in meesha ay tababar ku siin jireen laakiin calaamadiina wayaaleen qori iyo waxyaaba laga soo qasbiibaa jiray oo kale walxaha qarxa wax kamid aha jiro iyagana ay soo heleen ciidamada amisoomta oo ay la tuseen markaas intaasoo dhan baa jira waan gartay magaalada marka waxaa la qabtay sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii waa qiyaastii saddex sannadood ka hor haddana weli waxaa jira falan amni darro sida adigu iminka xusaysidna waxaba jira xubnaha al-shabaab oo ku dhex dhuunta magaalada marka muddada intaa la iyadoo la hayo iyo in weli al-shabaab ku firfircoon yahay sidee labadaasi maaragtay ay isugu iman karayaan waad mahadsan tahay runtii horta magaalada marka duruuf ahaan waxay la wadataa gobolka shabeellaha hoose guud ahaanna dalka soomaaliya o dhan magaalada marka waxaa jiray waxyaabo sababay in ay intaasoo dhan dib u dhacdo oo ahaa dagaallo qabaa'il oo wakti dheer qaatay mar dhow ayaan nabadeyntoodii ku guulaysanay ilaahay fadligii taasi waxay fududaysay in cid kasta oo fidno abuur ah ama dhibaato rabta ay ku gabato ka agdhawaato marka waxyaabaha fududa waxaase kamid ahaayeen maamulkii oo meesha ka baxay oo iska wiig noqday maadaama magaranaysaa ay dagaalo beeleedyo iyo mashaakilaad kaloo waaweyn ay meeshii yaalaan marka iyo duruufaha noocaasa ayaa magaalada ku hareeraysnaa dhexdeeda ka jiray banaankeeda ka jiray taasaana sabab u ah dib u dhaca weyn ka muuqda magaalada oo aanay runtii astaayil u ahayn waan gartay marka haddiiba ururka al-shabaab weli xidida ku leeyahay magaalada falalkii shaloo kale markay dhacaan dhibta ugu weyni shicibkay soo gaadhaysaa ma jiraa wada shaqayn u dhaxaysa shicibka iyo dowladda taasoo sahli karaysa in khasaarihii iyaga ugu dambeyn soo gaadhi lahaa laga baaqsado tusaale ahaan ay hor joogsadaan in xubnaha ururka al-shabaab ayay ku dhex milmaan waad mahadsan tahay runtii horta xidido gaarana kuma lahano magaalada banaankeeda sidaad ogtahay marka waxaa jira dhul miyi ah oo ama dhinaca xeebta ka saaran ama dhinacyada kaloo dhan ka saaran dhulkaas ayay kasoo baxaan oo magaalada way yimaadaan dhalinyaro ay isticmaalaan oo gudaha magaalada joogtaana way jirtaa sidaan horeba kugu sheegay maamulka degmada oo aan ahayn maamul activity leh inkastoo hadda laga bedelay kii cusbaana weli aanu howlgelin oo la qorsheynayo maalmaha dow inuu howlgalo iyo ciidamada booliska oo tiradeeda runtii ay aada u yar tahay nabad sugidda oo aanay ciidamo ka joogin waxyaabaha noocaasa ayaa runtii fududeeyey in waxaasoo dhan ay dhacaan ilaa la helo ciidan soomaaliyeed oo ka howlgala boolisyo nabad sugid iyo oo yani ilaa la helo ciidamada noocaasana mar walba military ama afrikaan kale ajnabi ha ahaado ama soomaali ha ahaadeen militarigu sida uu u howlgalo iyo ciidamadani shacabka la nool sida ay u howlgalaan mar walba way kala duwan yihiin marka waxyaabaha khasaaraha yarayn kara waxaa kamid a in maamulkii uu shaqeeyo xog la wadaago in ciidamo local boolisa la helo marka waxaasoo dhan baa meesha ka maqnaa sababaha ay uga maqnaayeenna waxa ahayd dagaalada qabaa'ilka oo runtii wakti dheer qaatay laakiin ilaahay fardigii hadda joogsanay tartiibkii baa la wadaa maamulkii waa la sameeyey ciidamada diyaarin baa lagu wadaa marka dhacdadan unbaa nasiib daro soo degdegtay maani qorshaha waa la waday waana la arkaa sida saxdaa inay tahay in la helo ciidamo soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada cali nuur maxamed guddoomiye ku-xigeenka amniga ee shabeellaha hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu warramayay maxamed cabdi sandheere